بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد maanta waxaa soo diyaarsanaysaan qofkii waxa qoraayo qalan iyo buug wax kitaabka ku yaalla la aqrinaya ma jiraan qofkii waxaan qori karin inay dhegtu soo raariyayo dhegtu ha ka qarto khulaaso kooban oo ku saabsan masaladii nooga dambeysay ayaana ishaaraynaa insha allahu tacaala qofkii waxa qoran karo boobsin kara oo ha ka gaarsiisanaya kii kalena dhegta si fiican ha u furo oo masale masaladii ama masalo masaa'il oo masaladii dirsiga nooga dambeeyay xiriir la le waayo waana asaas lagamana maaramayo in wax laga sheego mooyaane waa asaas darsigii nooga dambeeyay waxay ku saabsanaa amase wuxuu ku saabsanaa masalatu lwalaa walbaraa waxaan soo sheegnay walaa wixii laga wado iyo dadka iska leh iyo waxaan soo sheegnay baraa wixii laga wado iyo dadkii iska leh haddaba haddii awsaasay tahay arrinta meeshaasi inoo joogto waxaan rabnaa inaan ka hadalno hee maa xukmu muwaalaatu lkaafiriin hal misle ah wamaa xukmu mucaamalata alkaafiriin misle kale ah saddex hal yajuuzu lbaraa'atu min almuslim imas waay saddex waaye saddexdaan ayaa soo khulaasaynaynaa la-aanna ma laha in laga hadlo mooyaane masalada koowaad waxaan dhahnay maa xukmu muwaalaatu lkaafiriin dadka gaalada ah waxaan soo sheegnay shalay in leeyihiin alwala albaraa soo maha albaraa ayagaa iska lahaa alwalaani yaa iska lahaa muslimiinta haddaba haddii arrintii ay noqoto in la xiriiriyo gaaladii la rabay in la siyo baraa ah xukunkeedu muxuu noqonayaa haddaba walaadii ama muwaalaadkii iska lahaa muslimiinta haddii la siiyo gaaladii oo iska lahaa baraa-ada xukunkeed muxuu noqonayaa intaas ma ila fahamteen haye gaalada in muwaalaad la siiyo xukunkeed laba loo kala qaadaa cinda ahli sunnati muwaalaatu lkaafiriina cinda ahli sunnati tanqasimu ilaa qismayn tacbiir haddaad rabtan muwaalaatu lkaafiriin gaalada in la xiriiriyo cinda ahli sunna ahlu sunna agtood tanqasimu ilaa qismayn waxay u qiibsantaa laba qiibood ahlu sunna agtood gaalada xiriirinta la xiriirinaayo jeclaanta la jeclaanayo waxaa loo kala qaadayaa laba qiibooda loo kala qaadayaa haye qismun mukafirun wa qismun ghayru mukafirin hal qismo ka mid ah muwaalaadkaasi waa mid wax gaalaysiinaya waayo qofkii sameeyo waa ku gaaloobayaa qismun mukafirun qismigo waa gaalaysiinaya qofkii sameeyo waxaa la yidhaahdaa marka man qismun wa qismuna hayru mukafir waay qismigona wax ma gaalaysiinaayo waana xaaraam waay si guud waa xaaraam laakiin gaalnimo ma aha qismun mukafirun wa qismuna hayru mukafirin qismiga mukafirka ah qismige waxaa la yidhaahdaa man axaba alkufaara liajli diinihim fahuwa kafirun murtadun can diin lislaam khaarijun can diin lislaami fahuwa kafirun murtadun khaarijun can diin اlislaam xukunkiis waa cadii kaas qofkii jeclaado gaalada u jeclaado diinkeed iyo caqiidadeed iyo dhaqankeed iyo u jeclaado dartiisii fa huwa kaafirun waa gaal murtadun ridoobay khaarijun baxe can diin alislaami waa sugootinay kaas waa sugootinay sugootis mataqaana meeshaas waa harooday macnaha ayib midda qismiga labaad waxaan dhahnay waa hayru mukafira gaalnimo ma aha waa xaaraam laakiin gaalnimo ma aha yaa way kaasiin waxaa la yidhahdaa man axaba alkufaara liajli dunyaahum fahuwa waaqicun fi kabiiratin min kabaa'iri dunuuba weeleeya si fiican u qabta maslidan asaas waay man axaba alkufaara qofkii gaalada jeclaado liajli dunyaahum adduunyadoodii darteed u jeclaado adduunyadooda maxaa baxay diinkii waa baxay waa soo marnay kaa soo maa adduunyadoodii darteed qofkii u jeclaado hee fa huwa waaqicun ninkaas wuxuu ku dhacay fii kabiiratin dembi weyn oo min kabaa'iri dunuubi dunuubtu waa weyn ka mid ah gaal ma aha laakiin gaal hee ma ahan intaas ma ma qaadateen ayib haddaba maxaa daliil u ah in qofkii jeclaado masridii hore u laabo qofkii jeclaado gaalada u jeclaado diinkiisii inuu gaal noqonayo diinta ka baxayo adilideeda aada u farac badan tahay ilaahay wuxuu leeyahay tabaaraka watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu alyahuuda wاnnasaara awliyaa bacduhum wliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum xukman waay yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii iimaanka dhabka ah laga heliyo laa tatakhidu lyahuuda wاnnasaara awliyaa yahuud iyo nasaar hee ha jeclaanin ha ka dhiginin kuwa aada jeceshay bacduhum awliyaau bacd qaarkood qaarka kale ee waxay u yihiin awliyo ayagaa gacaltooda isku ah waman yatawallahum minkum fa inahu minhum waa harooday kaas kii weli ka dhigto jeclaado hee ayagaa ka mid yahay waa baxay gaal waayo xagga taagan waxaa ka mid ah qawluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu aaba'akum waikhwaanakum awliyaa in istaxabu lkufra cala aliimaan waman yatawallahum minkum faulaa'ika hum aalimuun yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii iimaanka dhabta ah laga helayo laa tatakiduu aaba'akum aabbayaashiini ha ka yeelanin ha ka dhiginin waikhwaanakum walaalihiini ha ka dhiginin awliyaa gacaltooyo xidhiir jecel goorma laakiin in istaxabu lkufra cala aliimaan haddii gaalnimo ay dooradaan iimaankii ka dooradaan waman yatawallahu minkum qofkii kuwaasi weli ka dhigto idin ka mid ah fa ulaa'ika hum aldaalimuun dulmun akbara ku dhacay gaalnimo wa waxaa ilaahay waajib ka yeelay in beri laga naqdo gaalada soo maa waxaa ka mid ah qawluhu tacaala قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده أيضا سكمدا أدلذيري هذا يفرع بانتا إن بري لغنا غضو واجب إن لجعل هذا دينك ودرت دو جعلنا وقالنا beri in laga noqday gaalo maxaa beri laga noqdaa biacyaanihim wa awsaafihim wa afcaalihim in beri laga noqdo way gaalada ceentoodii lagu kufriyo si awsaaftoodii lagu kufriyo ficilkoodii lagu kufriyo waay kulligeed adiladaasi aada u fara badan tahay fafi lxuri takfi lishaara hal aayad baa kugu filan inta kale he ugu ziyaado ku darso waay caana caano lagu daray waaye usoo laabatii dambe kayru mukafirada ayday maxaa u daliilah ahlu sunaha u daliishanayaan waxay u daliishanayaan qisatu xaadib ibni abi baltaca qisatu xaadibin ibni abi baltacata saxaabigii la dhihi jiray qisadiisii wixii sameeyey nebiga calayhi salaatu salaam asagoo makastoo duulaan kusoo ah ayuu xaadi wuxuu sameeyey warqaduu qoray wuxuu u dhiibay kufaaru maka warqadii nebiga waa loo sheegay sirtii inuu fokiye loo sheegay nebiga irdaga u diray warqadii naaga u dhiibay xaadib warqada nebiga markii loo sheegayna wuxuu u diray rag uu ka mid yahay cali bin abi taalib rawdatu khakmi la dhahaayo naag joogto kasoo qaada warqad ayaa la dhahay warqadii kasoo qaadeen nebiga loo keenay warqadii markii la furay waxaa lagu arkay inuu xaadib xaggiisa ka socoto ku socoto kufaaru maka oo nebigana uu kusoo socdo caddaynayso oo xaadib markii loo yeeri nebigu weydiiyey maxaa kugu kalifay ilaahay rasuulkiisiiyo na diin naceeb igama aha nin kastoo idin ka mid ah idinka quraysh qaraabadiisa ayaa la degan oo maka u joogto laakiin aniga wax ii jooga qaraaba ma laha meeshaasi waxaan rabay ilmahay iyo xoolahay meeshii joogaanaan rabaa inaan ku badbaadsado diin aan jecel aan diinkoodii jecelahay ma aha nebiga markaasa runa idin sheegay ee faraha ka qaadu dhahay markaas waxay soo degtay yaa ayuha aladiina aamanu laa tatakiduu caduwi wacaduwiyakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda maxaa lagula khidaabay ayadaasi xaadi baa ku jira aamanuu iimaankii lagama anfinin hum sameeyey badbaado oo badbaadsanay adduunyadiisii liajli dunyaa ay warqad ugu diray soo maa qisadaasi oo saxiix ah ayaa loo daliishanayaa haddii aad u jeclaato gaal liajli dunyaahu adduunyadiisii darteed aad u jeclaato hee diin dartiis aan ahayn diinkiis dartiis aan ahayn adduunyadiisii darteed aad u jeclaato waxaad ku dhacday kabiira min kabaa'ir dunuub laga yaabaa inuu ku gaarsiisaba tii weynayday oo gaalnimada ah mar walbana hee labadii qof oo gaalada ay jeclaadaana loo kala qaadaya ama jecelka gaalada aslam waa muxaram ama liajli diinihim ha ahaado ama liajli dunyaahum ha ahaado laakiin qofkii liajli diinihim u jeclaada waa gaal qofkii liajli dunyaahum ujeelaadana waa u jeclaadan wuxuu ku dhacay kabiira min alkabaa'iri xukn ahana waa sidaas khulaasadeeda intaas ma qabsateen haye maslada labaad oo noo- noogu xigtay maxay ahayde maa xukmu mucaamalati alkaafiriina soo maa gaalada mucaamaladoodii xukunkeed waa maxay muwaalaad iyo mucaamalo kala laba waa isku mid maaha kala ogaada dadka qaar waa isa qabsantay mucaamalada iyo muwaalaadkii waxay ka dhigeen hal mar inay hal hal mid inay tahay ma aha muwaalaad waa gaar mucaamalana waa gaar haddaba maa xukmu almucaamalati maca alkuf- kaafiriin gaalada in lala mucaamiloodo xukunkeed muxuu noqonayaa mucaamalada gaal lala mucaamiloonaya maxaa laga wadaa inaad wax ka iibsato asiga wax kaa iibsado inaad shaqaalo ka dhigatid inaad hal meel aad iskula shaqaysaan inaad haddii gaajaysan yahay wax siiso inaad haddii dhibaataysan yahay wax ku tarto maxaa la yidhahdaa waxaasi mucaamalo waay dhaqan waay in lala dhaqmo xukunkeed muxuu yahay laba loo kala qaada idan idin waa loo kala qaadayaa labo laba see looga kala qaadayaa inuu yahay gaalka xarbiyun iyo wagayru xarbiyin waay gaalada laba le waay xarbiyuun wagayru xarbiyeen waay inay yihiin kuwa xarbiyiin ah muslimiintii ayaga dagaal ka dhaxeeyo dhammaan daahiran ah ayagana lagu duulaayo ayagana soo duulayaan waa qolo qatli qitaal ma aragtay ku dhufo hawshay gaarsiisan tahay muslimiin dhinac gaalana dhinac noocaas ah waxaa la yidhahdaa xarbiyuun iyo hayru xarbiyiin waay kuwa xarbiyiin aan ahayn muuqdo ayagana saddex waay mucaahaduun musta'manuun dhimiyuuna la yihahdaa saddex waay isku dardaro waxaa la soo galbaa waxaa la iska yidhahdaa hayru xarbiyiin mucaahaduun kuwa lala ballamay dowladda muslimiinta ayaga ay ballameen heshiis gaar ahaaneed ilaa muddo mucayana ay ka dhahayso musta'manuun kuwa la aamingeliyey muslimiinta dhexdooda imaaday safar iyo ganacsi waxyaabahaas u yimaaday lagu magangeliyey iyo dhimiyuun kuwa muslimiinta dhex degin oo laga qaadayo jiziyo gabarad canshuur laga qaadayo meeg waay saddex waay kuwaas xarbiyiin maaha marka hayru xarbiyiin waay mise loo kala qadaa labadaas xarbiyuun iyo hayru xarbiyiin labadaas siniyaa u kala qaaday allaha tabaaraka wa tacaala u kala qaaday ilaahay baaba labadaas u kala qaaday haddii ay yihiin marka gaalada kuwa xarbiyiin ah in lala mucaamaloodo ma banaana dagaal iyo dil ayaa naga dhexay ay- anaga iyo ayaga dil iyo dagaal mooyaane wax kale naga dhexay maaha mucaamaladoodii ma banaana haddii ay yihiin hayru xarbiyiin mucaamaladoodii jaa-izatun maca bugdihim iska ilaaliya kuwa xarbiyiinta aan ahayn in wax laga iibsado wax laga iibiyo hee la- lagu shaqaysto hee lasla shaqaysto jaa-izatun maca bugdihim marnaba ma banaano gaal xarbi ha ahaado masqeeri harbi ha ahaado inaad jeclaatis marna ma banaano marna liajli dunyaahum iyo liajli diinin labadaba maca bogdihim waa banaan tahay in la- wax laga iibsado waa banaan tahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam khaybara yaa shaqaalo kale u- uga dhigay yahuud sooma yahuud khaybara waa la dhaqmaya nabigeena calayhi salaatu wasalaam asigoo gaal nin gaal ah hee deen ku leeyahay dirci asiga leeyahay rahan u dhigay raashin ka soo iibsaday darteed ayuu la dhintay yahuud buu ahaa waa la dhaqmay soo ma ha idan haddii uu yahay kheyri xarbi hee waa bannaan tahay in la mucaamiloodo alimaamu nawowi raxmatullaahi caleyhi iyo keyrkiisii waxay soo nagliyeen ijmaac gaalada mucaamaladoodii haddii kheyru xarbiyin ay yihiin bal imaamu nawowi e maba kala qaadaba gaalada kulligeed wuxuu leeyahay ahlu الdimati wagayrihim min alkufaari buu dhahaa dimada dadkeedi iyo keyrkooda gaalada ah mucaamaladoodii he jaa-izatun buu dhaha waa banaan tahay warkaa ijmaca soo naqlinaya keyrkiisuna waa soo naqlinaya imaamu nawowi khaasatan wuxuu kasoo naqlinaya fi sharxi sarxi saxiixi muslim xadiidkuu yahay raqamkiisii kun lix boqol iyo afar markii sharaxaya saxiixi muslimka mujaladka lixaad badanahay xadiidka kun iyo lix boqol iyo saddex dheh xadiid kun iyo lix boqol iyo saddex markii sharaxaya ijmaca soo naqlinaya idan mucaamadahooda gaalada he haddii harbin aan ahayn waa banaan tahay gaal inaad waxaad ka iibsato kaa iibsado waa banaan tahay a hadday gaajaysan yahay wax siisid haddii u kaalmaysid miskiinu yahay waa u banaan tahay inaad la dhaqantid si shaqaysaan waa banaan tahay laakiin maca bawdii ma ilaa weligaa gaal lama jeclaado gaal gaal dhalay lama jeclaado gaalada in labadaas loo qaybinaya in ilahay baaba sheegay kuwaas in loo kaalmayn karo kuwa kale aan loo kaalmayn karin fi suurati mumtaxina ku sheegay wuxuu leeya allah laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsiduu ilayhim ina allaha yuxibu lmuqsidiin ilahay taas ma diidaayo war idinkama celinaya ilahay inaad u baara samaysaan oo wax u tartaan oo wax u qabataan oo la dhaqantaan kuwa dagaal idinka dhexaynin guryihiina adinka soo saarin he u baara samey u banaan tahay gaal gaajaysan waa siin kartaa raashin xarbi kuulama ah markaasi kuula dagaalam kuulama la dagaalamaayo markaasi hee muxuu elinaya ilaahay inamaa yanhaakum allah an aladiina qaataluukum fi ddiini waakhajuukum min diyaarikum wadaharuu calaa ikhaajikum an tawallawhum waa idinka elinayaa waman yatawallaw minkum fa ulaika hum aalimuuna kuwaas marka xarbiyadin sooma ah idan mucaamaladana xukunkeeda waa fahmnay waxaa loo kala qaadaya labadaasi mid banaan iyo mid aan banaanayn maxaana hoo soo hortay maslada saddeaad maxay ahayd hal yajuusu lbaraa'atu min almuslim soo maha taasaa na hoo soo hortay hal yajuusu lbaraa'atu min almuslimi qof muslima in baraa'a laga qaato ma banaan tahay tafsiila la gelina iyadana qof muslim ah walaalkaa way maxaa la rabay walaalkaa hadduu yahay inaad he asiiso baraamis walaa maxaa lisina qofka muslimka walaalkaa maxaa lisina walaa asalka saas way ma dhici karta in baraa laga qaato ha mana dhici karta tafsiira ku jiro mar ha meel mark dhinac markii laga fiirsho ha dhinac markii laga fiirsana maya way baraa'a kuliya in qof muslina laga qaato mamnuuc maxruum muxaram ma banaana albaraa'atu alkuliya min almuslimi laa yajuuz baraa'a kulli ah oo qofka muslimkaa sidii qofkii gaalka baraa looga qaato kulli dhinaca walbo ma banaana waa xaaraam laakiin maxaa banaan albaraa'atu aljuziya jaa-izatu min almuslim albaraa'atu aljuziya min almuslimi jaa-iza baraa'a juzi ah qofka muslimka waa ku banaan tahay dhinaciisa juzi maxaa laga wadaa ninkan muslim waaya laakiin wuxuu cabayaa sigaar wuxuu cabayaa tubaako wuxuu cunayaa qaat muslim ah musmaha muslim ay kaas muslim caasi waay haddii uusan inkirin ama xalaalaysinin waxaas muslim waay haddii muslim yahay muxuu ku yahay ya muxuu ku yahay haddii muslim yahay walaalka sooma walaalka muslima waay dhinaca islaamnimada iyo wanaagga asaga samaynaya waxaad ka siinaysaa maxaad siinaysaa alwalaau jecel maxaa dhahay muslim way iimaankiis naaqis haba ha ahaadee muslim waaye maadaama muslim yahay muslimiinta guud ahaan inaad jeclaatana maxay kuga tahay waajib waay haye dhinacaasi macaasida kaga jirana waad ka barnagnaysaa ya biqadri maa cindahu min aliimaani waa u jeclaanaysaa biqadri maa cindahu min almacsiyatina waa u necbaanaysaa mala fahmi kaas wixii iimaan ah asaga haysto dartiis waa u xiriirinaysaa wixii macasi ku dhex jira markii aada fiirisin waa ka necbaanaysaa dhinacna waa ka jeceshahay dhinacna waa ka neceb tahay intii aad ka jeceshahay cibaado waay intaad ka neceb tahay naftarkaad cibaado waay gaalada necbaashadeeda cibaado waay sideed macasi in la necbaadana maxay tahay cibaado waay muslima walaalka ahlu bidca waay bidcadiisa in gaalnimo ma gaarsiisna ma jeclaanaysaa wixii iimaan ah isaga islaamnimo haayo cibaado ah he waa ka jeclan tahay waa ka jeceshahay wixii macasi oo qalad ah bidac iyo khuraafaad ku dhex jirana waa ka neceb tahay adigoo dhinacna ka jecel dhinacna ka neceb ayaa la dhaqmaysaa wixii meeshii asaga ka galdanaa aa ka saxaysaa kaasi intaas mana fahmi khulaasada marka intaasi waa gogoldhig waay ayadoon tan ka faahfaahsan kitaabada kutubadii ka dambayso ayaa meer kasto waxaan kaga ishaarayna ku dardaraynaa intaan waa saldhigii qof kastoo muslima inuu ogaado sunni ah laga rabo ictiqaadkeedana laga rabo wallahu subxana wa taala aclam